my breath. I'm Nikki Strong, and this is VOA One, the hits.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee efmyada geeska afrika iyo caalamka o dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin salaasaha bisha augustna waa toddobiyo toban sanadka labada kun iyo koob iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowd iyo barkii duhurnimo halka washington ay saacaddu tahay lix iyo barkii subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mida gabdho bartay xirfadda caafimaadka oo caawiya barakacyaasha ku dhaqan degmada laas caarood ee gobolka sool
meesha waxaa degan i d b aada u ballaaran baa degeen oo gobolka soola dadka waa dadkii abaaruhu waxyeeleeyeen baa yaalla midda reer baadiyana way yaallaan oo waxaweeyaan boor baabulation ah intuba de waan u adeegnaa iyo magaaladii oo iska qorfaa meesha hadda ka hor saddex sano ka hor waxay ahaan jirtay meel aan lahayn wax heelsi aan lahayn
sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan qaabka ay wariyaasha u shaqeeyaan heesihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese kusoo dhawaada warkii dunida madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa difaacay go-aankiisii ahaa in ciidamada maraykanka laga saaro afghanistan xili ay si deg deg ah usoo ifbaxday qabsashada taalibaan ee dalkaasi isagoo wacad ku maray in uu soo afjari doono arrinta afghanistan biden waxa uu uga digay hogaamiyayaasha taalibaan inay la kulmi doonaan awood burburisa haddii ay farageliyaan ka bixitaanka maraykanka ee afghanistan madaxweyne biden waxaa lagu khasbay inuu u diro ciidamo maraykan ah magaalada kabul si loo hubiyo in si nabadgelyo ah looga bixiyo shaqaalaha iyo diblomaasiyiinta maraykanka ah iyo dadka rayidka iyo sidoo kale muwaadiniinta afghanistan ee la shaqeeyay maraykanka oo wajihi kara argoosasho isagoo iska fogeynaya dhaleecaynta adag ee la xidhiidha siyaasadiisa afghanistan ee uga imanaysa xubnaha labada xisbiya ee jamhuuriga iyo dimuqraadiga qaar ka mid ah jenaraaladii hore iyo kooxaha u dooda xuquuqda aadamaha waxaa madaxweyne biden go-aansaday inuu difaaco ka bixitaanka ciidamada maraykanka ee dagaalka labaatanka sano socday oo ay iska dhexleen afar madaxweyne oo maraykan ah dowladda shiinaha ayaa lagu eedeeyey in ay xabsi qarsoodi ah oo lagu ciqaabo muslimiinta kasoo jeeda dalkaasi ay ku leedahay magaalada dubay ee dalka imaaraadka gabadh dhalinyaro ah oo u dhalatay wadanka shiinaha ayaa sheegtay in muddo sideed maalmood ah lagu hayay xabsi qarsoodi ah oo shiinuhu maamulo oo ku yaala magaalada dubay iyadoo oo ugu yaraan laba qof oo muslimiinta wigarskun ay kula xidhnaayeen arrintan ayaa noqon karta caddayntii ugu horreysay ee ah in shiinuhu uu xabsiyo qarsoodi ah uu dadka ku ciqaabo uu ku leeyahay meelo ka baxsan xuduudda haweeneydan oo lagu magacaabo wu huwan oo lix iyo labaatan jir ahayd baxsad ah si ay uga fogaato in loo dib loogu celiyo shiinaha maadaama saygeeda ay dowladda shiinuhu u aqoonsatay mucaarad ka soo horjeeda xukunkeeda wu ayaa u sheegtay wakaaladda wararka a b in laga afduubtay hoteel ku yaala dubay islamarkaana saraakiisha shiinuhu ay ku xidheen guri villo ah oo loo bedelay xabsi halkaas oo ay ku aragtay ama ay ku maqashay laba maxbuus oo kale oo labaduba wigaris ah waxay sheegtay in loogu hanjabay su-aalana laga weydiiyey luqadda shiinaha islamarkaana lagu khasbay in ay saxeixdo cadeymo sharci ah oo lagu eedeynayo in saygeedu uu iyada dhibaato u geystay haweeneydan ayaa la sii daayey sideedii bishii juun waxayna hadda magangelyo ka codsatay dalka holland halkan dhegeystayaa nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a magaalada laascaanood waxaa ka jira xarumo lagu caawiyo dadka barakacyaasha gaar ahaan dhinaca caafimaadka tallaabadaasi waxaa qaaday gabdho da-yar oo bartay aqoonta caafimaadka cabdikariim olol ayaa warbixintaasi soo diray
goobaha kala duwan ee gobolka sool waxaa si weyn uga howlgala dhalinyaro iyagu bartay caafimaadka kuwaasoo xarumaha hooyada iyo dhallaanka ka howlgala si ay u caawiyaan bulshada gobolka sool hablo ka shaqeeya xarunta hooyada iyo dhallaanka ee guumayso oo ka mida meelaha sida weyn ay u degan yihiin dadka barakacyaashu xooluhu ay ka dhammaadeen ayaan dhowaantan kula kulannay shaqada ay u hayaan hooyada iyo dhallaanka iyo siday ugu adeegaan dadka barakacyaasha qaybahooda kala duwan
meesha waxaa degan i d b aada u ballaaran baa degan oo gobolka soolaa dadka waa dadkii abaaruhu waxyeeleeyeen baa yaalla midda reerbaadiyana way yaalaan oo waxaweeyaan boor baabulation ah intuba de waan u adeegnaa iyo magaaladii oo iska qorfa ah meesha hadda ka hor saddex sano ka hor waxay ahaan jirtay meel aan lahayn wax heelsi aan lahayn wax nutrition iyo warkaaba iska daa heelsi ma lahaan qofka xitaa dhiigbaxaya dhiigbax buu dhiman jiray haddii hooyadu dhashoo kale dhiigbax bay u dhiman jirtay qofka waxaweeye injir soo gaadho dhiigbax buu dhiman jiray caruurta yar ee fuuqbaxda ee dehydration ku dhacda ee fuuqbaxa fuuqbaxaasuu serious kusii noqon waxaa waa laga soo kabtay annaga oo dhalinyaro ah oo meesha ka shaqayna baa u adeegna oo ka shaqeeya waxaweeyaan dadka barakacayaashaas u adeegna waxay u baahan yihiin oo xilligaas hourwarisna meeshu u furan tahay xilliga yimaadaanna waa u adeegnaa bal iga waran ayaan waxyaabaada adigu sida gaarkaa u qaabilsan tahay iyo adeegyada kala duwan ee taageerada caafimaadka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ee deegaanka guumays ka socda ee dhanka barakacyaasha iyo dadka kaleba ay ka faa'iidaystaan
anigu waxaan u qaabilsanahay midwayferi baan ahay oo mulusaan ahay marka hooyooyin badan oo dhigbax u dhiman jiray ama dee madhaarku dhigta u dhiman jiray ama ilmuhu dee isagoo sirirsan dhalan jiray alxamdulilah rabbilcaalamiin hooyooyin badanoo si ah soo mari jiray ilaahay wuu ugu guulaysiiyey caruurta hadda way u joogtaa iyagiyo caafimaad qaba midda labaad hooyooyinka marka guriga ku umusho infection bay koosgaraynaysaa afajirgaraynaysaa meeshana waa meel safe ah waa meel qalabkii wax walba yaalo waa meel ilmihii diirimaad ka heli karo hadduu doono ilmihii markusaa u dhasho helmintermia markiiba ku dhufan kartaa oo ilmuhu saasuu waxaweeye xanuun ku qaadi karaa dee meel goob caafimaad iyo goob kale isku mid maaha hay-ad baa gacanta ku haysa waa safe children brogramka waa efafo ninagaas waa la yidhahdaa afar afar brogram bay fulfulisaa health and nutrition food security and livelihood wash children protection afartaba deegaanka way ka fulisaa midda kalena dadka barakacayaasha iyo dadka caruurtooda balaa nafaqada yihiin waxay siisaa lacag bay siisaa oo qoran bulshada qaybaheeda kala duwan iyo dadka barakacyaasha ayaa waxaa laga wacyigeliyaa faa'iidada ay leedahay naasnuujinta ayaan xasan yuusuf waxaay ka tirsan tahay xarunta hooyada iyo dhallaanka ee magaalada guumays ayaan ayaa sharaxaysaa muhiimadda naasnuujintu leedahay sidoo kalena barakacyaasha iyo waxyaaba ay uga faa'iideeyaan bismiillaahi raxmaan raxiim magacay waxa weye ayaan xasan yuusuf asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaa idinku salaamay salaanta islaamka naasnuujintu waxay leedahay faa-iido badan hooyada naaska ilmaha siisa iyo hooyada aan siin ilmuhu isku mid maaha naasnuujinta waxaa laga helaa faa-iidooyin badan ay kamid tahay nafaqada ilmaha wax kasta naaska hooyada uu ka kooban yahay sidaa daraadeed waxaa inoogu sheegay diinteena qur-aanka kusoo aroortay labada sano ugu horeeya ilmaha in naaska la siiyo markaas hooyada waxaa lagu wacyigeliyaa lixda bilood uga horeeya ilmaha in la siiyo naasnuujin barax tiran naasnuujin barax tiran waxaa dhahaa micnaheedu waxaa weeye lixda bilood uga horeeya ilmaha inaan waxba loogu darin naaska sidaa daraadeed markuu lixda bilood saa u dhammaysto ayaa waxaa lagu darayaa quudin la siinayaa lagama joojinaya markaa naaska waa loo sii wadaya halkan waxaa ku yaala xero barakacyaala oo kuwa ugu ballaaran gobolka soola balka dhallinyar ahaan iyo ka aqooyahanaan sidaad u fahansiisaan muhiimadda naasnuujinta iyo ay leedahay iyo ka hortaga dhanka caafimaadka ilmaha uu u noqon karo waan ka baraarujinaa waxaa loo qabtaa maalin kasta ama isbuuc kasta training baa loo qabtaa waxaa loo qabtaa training group baa loo qabtaa labaatan hooyo ama shan iyo toban hooyo baa saddex bilooda kasta ka qalinjabiya oo casharaan siinaa casharada waxaa kamida naasnuujin baraxtira ilmaha in la siiyo in loo sii wado naaska aan laga joojin saacadda uga horeysa marka hooyada ilmaha saa u dhasho in la siiyo naaska in la siiyo faasta hawarka uga horeeya ilmaha in la siiyo naaska waa run way jirtaa caado dhaqameed waxay ku dhahayaan hooyooyinka qaar kuma filna ilmaha naaska waxaanu ugu daraynaa biyo ama cuntooyin ama waxbaanu siinaa markaa waanu ka baraarujinaa in hooyada ilmaha lixda bilood uga horeeya aan waxba loogu darayn uu u baahan yahay naaska keliya dhallinyarada ayaa magaalooyinka si weynu joogaa balse fursadaha ugu wanaagsan kuwooda ugu adkaysta inay u baxaan tuulooyinka iyo meelaha miyiga ee laga fura xarumaha caafimaadka ayaa waxay tahay ayaa kaalin fiican ka qaata sidii ay bulshadaas deegaanada kala duwan ay ugu fidin lahaayeen gacan taageeraha dhanka caafimaadka iyo talooyin ay siiyaan cabdikariin nolol v o a magaalada laascanood
halkaad weli dhegeystaan nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a haatan aynu ku wada nasanno codka fanaanka cumar shooli
waxay muhatay laabtiyo muraadkiisa waa helay ruuxay maamushaayo marwadiisa noqotana waxay muhatay laabtiyo muraadkiisa waa helay midigtow kuwaysta hadduu meel xun kaga tegin midigtow kuwaysta hadduu meel xun kaga tegin
miftaaxii wadnaha bow mowlahayga siiyo dhib madowga beerkiyo waygu wada mushaaxdo waa malaa'iginantuye
ruuxay maamushaayo marwadiisa noqotana waxay muhatay laabtiyo muraadkiisa waa helay ruuxay maamushaayo marwadiisa noqotana waxay muhatay laabtiyo muraadkiisa waa helay midigtow kuwaysta hadduu meel xun kaga tegin midigtow kuwaysta hadduu meel xun kaga tegin hablamiiga joogiyo intou muuna leeyahay dumarka magaalada walee maana oo kale kamaa muuqanaysay intou muuna leeyahay hablamiiga joogiyo intou muuna leeyahay dumarka magaalada walee maana oo kale kama muuqanaysay ruuxay maamushaayo marwadiisaa noqotana waxay muhatay laabtii oo muraadkiisa waa helay ruuxay maamushaayo marwadiisaa noqotana waxay muhatay laabtii oo muraadkiisa waa helay midigtow ku haysta haddou haddou haddou meel xun kaga tegin
intaasna waxaan kaga gudbaynaa heeskaasi inu uliqaynayay fanaanka cumar shooli halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a inta badan waxaad dhegaystay maqashaa warbixinada iyo barnaamijyada ay wariyaashu idiin soo gudbiyaan haddaba dhegeysta weliba isweydiisay shaqada ay wariyaashani u hayaan bulshada iyo qaababka ay u maraan hawshaas warbixin kooban waxaa arrintaasi ka diyaarisay wariyaha v o eda ee jabuuti sagal siciid faarax oo la kulantay qaar ka mid a wariyaasha ka howlgala dalka jabuuti
shaqada warbaahinta dunida waxa ay ka mid tahay shaqooyinka ugu awooda badan islamarkaana ugu sarreeya laakiin ma aha shaqo sahlan marka la qabanayo waxa ayna la kulmaan wariyayaasha iyo dadka kale ee ka shaqeeya saxaafadda daal iyo madax xanuun badan mana helaan fursado ay dadkooda kula damaashaadaan xilliyada fasaxyada lagu jiro sida iidaha iyo maalmaha kale ee dadku ay weenayaan waxa weliba taa usii dheer waxa ay sameeyaan oo ay diyaariyaan barnaamijyo warar iyo waxyaabo kale oo dadkaasi fasaxa ku jira ee nasanaya ay ku madadaashaan haddaba xilli aan ku sugnaa goob ay ka socotay xaflad weyn ayaan waxaan wax ka weydiiyey bal shaqadooda iyo sida ay saamaynta ugu yeelato axmed cabdikariin iyo xuseen cumar oo ka mida dhallinyarada wariyaasha ee ka howlgala dalka jabuuti gaar ahaana gudaha caasimadda jabuuti waa saasirta sagal waxa weeyaan markay hawshu dhammaato iyagu hawshu noo bilaabantaba sinsaakoo kale xafladdu way dhammaatay cid walba wuuda gurigiisu galay kii doon uu seexanayaa annaga xilligaas waxna bilaabmaysa hawl kaloo labaad oo ah warkii laga rabay diyaaristiisii jardaristiisii samaystiisii habaystiisii daristiisii iyo wixii kale ka sami kartay barnaamij marka waxa weeyaan waa waa ficil aan kaga duwanahan ohan lahaa shaqaalaha kale maadaama oo annagu ay tahay hawshan mid aan joogtaa joogtaa waqti aan lahayn oo dadka aan madadaalinayn dadkiina ay u baahan yihin xilli walba inaan la hadalno oon u sheegno dadku waxay wax ka sugayeen waa annaga
marka goorma anaguna sanaabaad isleedahay
xilli aan daran ahayn habeen ahayn baan nasanaa
ay axmed baasna halka jooga axmed ka waran dareenkaaga ideaalka iyo shaqada
wallahi horta waa sidaas annagu haddaan wariyaal nahay ama dadkan saxaafadda ka shaqeeya nasiino marta maba lihinba waqti fasax ma lihin dabcan waqtiga shaqadu noogu badan tahaba marka fasaxyadu waa waqtiga annaga shaqadu noogu badan tahay askaraan iska nahay askarta dabcan lamid aan maleynaa waxaa arkaysaa waqtiga ciidda oo dadku ay ciidayaan oo fasaxyada ku jiraan oo isbooqanayaan anagu ma ma tagno cidna ma booqanno cidna uma tagno waqti uma helno waa shaqada kuugu badanba wax laga rabaa barnaamijya laga rabaa warara laga rabaa marka nasiinimaba lihinba waa sidaasoo kale maalmaha xorriyadda maalmaha munaasabadaha waaweynu jiraan waxaasoo dhan saasoo kale marka dadku dadka ugu mashquulka dabcan subax horoo kale ay tagaan oo shaqadii maalin munaasabadii ka yimaadaan ay guryooda iska aadaan iskala shaqo tagaan danahooda kale iska raacaan lakiin markaasaan bilownaa inaan war samayno inaan barnaamij samayno montaash la bilaabo waxaa laga yaabaa in ilaa habeenka aa ku gaartid dadku laakiin ooma oga may kole inta badan waxaan isleehay dadkii ka shaqeey unbaa og iyo dadkii dabcan naga agno lakiin inta badan dadku dhibkaas inaan qabno ma oga laakiin waxaa laga ya habeenkii oo kale haddana markii haddana inaad sii geshid qof in life gelaysa in barnaamijyo dhex gelaysa nasiino ma lihinba maalmaha kale anoo dhaamo maalmaha fidadkaana haddana waxaa jirta intaa xataa fadhiidad maskaxaad way shaqaynaysaa mar horta marna ma nasan mar maskaxda ka shaqaynsiina soosleeda berri maxaa qabanaysaa ama barnaamijaa laga rabaa waxbaad diyaarinaysaa iyo mara shaqadii gacanta kula jirto inta badan laga yaaba qofku saacada yaroo hurdo hadduuba dee hurdadaasu ay tahay mid oo waqti bas laakiin wakti kale ma jiro marka aad joogto waxaa ka fikiraysa waa maraa maskaxda tuujinaysa maraa muruqa tuujinaysa waa labadaasun ma jirto wakti kale ma jiro xuseen adig markii kuugu dhib badeed garmay ahayd inta lagu shaqooyinka
walaahi xilli ay dhibtu yartahay ma jirto laakiin waxaa igu dhib badan xilliga warku yaallo isla markaana laga sugayo warku inuu baxo iyo sukaynistii ereyadii sidii warka loo daabici lahaa sidii ay u khari lahayd waxaasoo dhan waa xilliga warkaad yeeranaya marka wariyaashu dhowr nac bay kula baxaan adigu madaa wada jarjaro oo diyaariyo oo sameeya mise codkaad samaysaa kadib qof kalaa sameeya may an waxaan sameeyaa isku dubiridkii qaabka sida codku dhacayaan qoraa iyo meelaha ka soo galayaan sawirad waxaasoo dhan baan sii habeeyaa jarjarista qof kala sameeya
adi axmed shaqadaadu anigu waxyaaba badan isku qabtaa waa akriyaa ma anaa soo hadda hadday qasab igu noqoto anaa soo duubto ama cid wax soo duubto markasta ma laga yaabo kaamarmaanka inuu iga iga iga mashquulsan yahay ama howl kala hayo montaajkan sameeya marka anu waxaan ahay dadka ugu horeeya oo soo gala dadka ugu dambeeya oo ka baxan oo anaa shaqada marka waad duubtaa codki baad qabataa waad tishirtaa waad dirtaa ha intaasoo dhan isku qabta marka waxaa garan intaa qofka ugu dambeeyana waana qofka ugu hore soo horgala waana ugu dambeeya dadkana tusaale ahaan hadda meeshaan ka shaqeyno oo kale markaan joogno waxaa laga yaabaa in munaasabado ay jiraan waxaa laga yaabaa in wafdiyo iyo dad ay yimaadaan waxaa laga yaabaa in shaqooyin kale oo ama arrimo bulsho waxa doon ha noqdaan afar shan war inay kugu kulantaa laga yaabo waxaas waxaa laga yaabaa in mararka qaaran waxaa dhacda hadda dad waa leela shaqeeya laakiin aan cod qabto cod kala qabto laba war saddex warna qabta laga yaaba sameeyo haddana soo duubitaankana sidaas oo kale maskaxdan ka daalnaa guriga markaad saan kale maxaad jeceshiin buuqa iyo buuq kale ma karaysaan iyo inaad tv daawataan adoo maanta la tv ku dhex jiray oo tv ka shaqaynaya ama idaacad ama wuxuun waday guriga markaan tagno waxaan jeclaa inaan ka relax sameeyo inaan iska cibaadaysto haddana naftii baa kujinayso waxaan rabaa anoo ku dhex jira warar iyo wixii dhacayo o dhan inaan daawado inta badan waxaan badan ahaan malayaa inaan sii galo wararka wixii ka dambeeyey inaan daawado laakiin dadka inay hadlaan iyo buuqooda ma ka heshaa may ma jeclin anaa buuq socdaba maadaama hadal ka shaqeyno markaan guriga tago ma jecli qof in buuq hadalka
waa ma qaadi karta maskaxda wax badan waa daalan tahay wax badanaa ku jira wax badanaa ku duuban waxyaabihii qaara laga yaabaa inay weli kasi maskaxda kasi shanqareen markaad tagtid waxa u baahan taha runtii inaad nasatid laga yaaba in mararka qaar haddii su-aal lagu weydiiyo ama su-aashaas laba mar kugu soo noqoto ina inaad inaad ka carruurta lamay ama buubuuq haddii xaafad iyo odayaal waxa joogaan ma qaadi ma qaadi kar
aaday u mahadsan tahay sagal oo nala socodsiinaysa warbixintaasi halkaad kala socotaan dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga ee v o a inta la xaqiijiyey shan kalluumaysato ah ayaa ku geeriyooday xeebaha gobolka jubbada hoose kadib markii ay la qalibantay doomo ay saarnaayeen oo dabaylo ay ku dhufteen waxaana soo baxaya digniin loo jeedinayo dadka ka shaqaysta xeebaha gobolkaasi iyo dadka kaagdhow ee degan xeebaha sida uu kusoo waramayo wariyaha v o eda kismaayo aadan maxamed salaad digniintan ka soo baxday wasaaradda kalluumaysiga ee kheyraadka badda ee maamulka jubbaland ayaa waxay ka dambeysay kadib markii dabaylo xooggan ay ka bilowdeen xeebaha gobolka jubbada hoose kuwaasi oo saameyn xooggan ay ku yeelatay kalluumaysatada xeebaha gobolka jubbada hoose inta la xaqiijiyey shan qof ayaa ku dhimatay badda gudaheeda kadib markii doomihii ay wateen ay ku qallibmeen badda gudaheeda oo ay dabaylo ku dhufteen sida uu sheegay wasiirka wasaaradda kalluumaysiga ee kheyraadka badda ee jubbaland cabaas cali ibraahim oo v o a uga warramay khasaaraha ka dhashay dabaylahaasi ku dhuftay xeebaha gobolka jubbada hoose kismaayo iyo xeebaheedii waxaa aad u kacsanayay badda dabeelo xoogle ayaa ka jiray dabeelahaas oo khasaare ay geysanayeen hadba maalinba maalinta kasii dambayso ama bilba bish kasii dambayso walow hadda aan hoogahoo nafis yara helnay oo marna ay kacsan tahay marna ay degan tahay laakiin khasaarooyin lixaad leh ayay noo geystay dabeelahaasi markaan tiro guud kaa siiyo dabeelahaasi khasaarooyinka ay geysteen waxaa ka mid ah kow iyo toban doon ayaa qalibmay ilaahay amarkiisii doomankaasi dadka saarnaayeen badanaa way badbaadayeen oo way ka baxsanayeen laakiin tiro koobka aan hayno ilaa iyo shan qof ayaa ku dhimatay kow iyo tobankaas doomood guryaha calinley qaarkood way dudumisay oo badda markay kacsaneed ay zaa'idka ahayd bisha toddobaad oo kale way duminaysay guryaha u dhow badda dhowr guri ayay dudumisay ama jijibisay sidoo kale wasiirka wasaaradda kalluumaysiga ee kheyraadka badda jubbaland cabaas cali ibraahim ayaa digniin u diray dhammaanba dadka ku nool xeebaha gobolka jubbada hoose uu sheegay in xilligan ay jiraan dabeelo aad u xoogan badduna ay kacsan tahay loona baahan yahay in ay dadka ka shaqaysta badda ay taxadar muujiyaan sida uu sheegay badda ha laga fogaado guryaha badda lagu dhisanaayo dadweynaha waxaan ugu digaynaa badda ilaa afar boqol iyo konton mitir badda ha ka fogaadaan way halaynaysaa way dhibaataynaysaa dadku waa dad iska danyar guryaha lagu dhisayo guryo badda celin karta ma ahan intaa waan u sheegaynaa insha allah baddu waxayna ay degi doontaa sida hadda aan qiyaasayno bishii sagaalaad labaatankeedii inta ka horayso way yaro kacsan tahay mar ay degayso iyo mar ay kacsan tahay waaye laakiin bishii sagaalaad ayay si toosa ay u degaysaa inta ka horayso waa in dadka horeyna waan ugu sheegnay hadeerna waan u sheegaynaa badda ka fogaada caruurta ha laga fogeeyo haweenka ha laga fogeeyo intaa waxaan leenahay baddayna jubbaland inta ay ku dhararsan tahay dadweynaha degan waxaan ugu sheegaynaa ugu degaynaa wasaaradda kalluumaysiga kheyraadka badda in ay ka fogaadaan dadka badda intay ka fogaan karaan badda ha gelina kalluumaysatuhu ha gelina badda cayaalka badda macnahaan usoo dabaaltagaya ha tegina haweenka ha tegina intaan waan lahayn waan waacyigelinaynay weli waan waacyigelinaynaa waan u sheegaynaa inaysan badda ku dhowaan inkastoo dabaylo xoogan ay ka jiraan xeebaha gobolka jubbada hoose islamar ahaantaana doomihii ugu badnaa ay ku burbureen ayaa haddana wasaaradda kalluumaysiga ee kheyraadka badda jubbaland waxay sheegtay in ay wadaan qorshayaal lagu caawinayo dadka ay doomahooda ku burbureen xeebaha gobolka jubbada hoose kalluumaysatada iskaashtooyinkoodii seminaal ayaan siinay qayb ka mid ah waxaanu u qaybin doonaa mar dhow tallaagado oo marka ay badda galaan ay kalluunka ku keediyaan seminaarkeeda way galeen tallaagadihii inaan siino keliya ayaa dhiman qalabkaana waan siinaynaa insha allah qayb ka mid ah kalluumaysatada oo dhan ma ah laakiin qayb ka mid ah ayaan siinaynaa ilaa iyo konton iskaashitooyinka ka mid ah marka kuwii dhibaatadu ay gaartay maxaa u qorshaysan kuwa dhibaatada gaartay saas oo kale doomakoodii qaarna waan dayactirnay qaarna dayactir ayaan oogu maqannahay insha allah inta badan xiliyadan oo kale oo ay xeebaha gobolka ka kacaan dabeelo aada u xoogan ayaa saameyn ku yeesha kalluumaysiga gobolka iyo sidoo kale doomaha ganacsi ee isaga kala goosha jasiiradaha gobolka jubbada hoose kuwaasoo intooda badan ay saameyn xoogan ku yeeshaan dabeelaha xoogan ee ka jira xiliyadan oo kale xeebaha gobolka aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
haatana dhegeystayaal aynu ku wada nasanno codka fanaanka xuseen shire
siriqda ka baxbaani sirib mabasiimaysaa la yidhi ku sayri badaan siro sidaa maaha la yidhi jacaylka ka sikaani sirib ma soconaysaa la yidhi siriqda ka baxbaani sirib mabasiimaysaa la yidhi ku sayri badaani siro sidaa maaha la yidhi seeseji ayaani siri sariigaa laygu yidhi see xatay dhumaani siri saqartaa maqlaybaa la yidhi sintowlu baxbaani heeskaasi suleekha iyo codka fanaanka xuseen shire ayaanu kusoo gabagabaynaa baahinteen idaacadeeda oo dinkaminaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo
asami ruuxii dugsada sadkiisa ma waayayee saxiya qalad wixii dhacana xaal baan ka siinaya soleqasiman raalli noqo sidii hore i ahaw soleqasiman raalli noqo sidii hore i ahaw asami ruuxii dugsada sadkiisa ma waayaye saxiya qalad wixii dhacana xaal baan ka siinaya asoleqasiman